bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha lahu waa maalinimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha seteembar sannadda labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay kulankii qaramada midoobay ee ka dhacay magaalada new york maalinnimadii shalay ahaa ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay sidii dowladda soomaaliya looga gacansii lahaa sidii ay lugaheedu isugu taagi lahayd iyo sidoo kale in beesha caalamka ay hirgeliso heshiiskii dhowaan magaalada bruseles ee dalkaasi biljimka dowladda federaalk ee soomaaliya loogu yabohay dhaqaalaha aadka u badan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in hadalkii shirkaasi uusan noqonin oo keliya mid afka laga sheega balse loo baahan yahay in ficil ahaan loo hirgeliyo waxaana madaxweynaha soomaaliya beesha caalamka ugu baaqay in al-shabaab laga adkaaday balse haatan ay dhiman yihiin in la cirib tiro fikirka ay dadka uga dhex tageen waxaana al-shabaab haatan dalka soomaaliya ay kaga sugan yihiin sida lawada xusuusto qayba ka mid ah kuwaasoo weli ay kula dagaalamayaan ciidamada soomaaliya iyo sidoo kale kuwa qaabka nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya waxaana inta la ogyahay weerarada ay geystaan maleeshiyaadkaasi ku waxyeelooba shacab aada u fara badan waa markii ugu horeysay labaiyo labaatan sana kadib dowlad ay beesha caalamka aqoonsan tahay ay fadhiisato shirka qaramada midoobee iyadoo shirarkii hore ee dowladda ay kaga qaybgeli jireen maamuladii kumeel gaarka ah ee ka arrimi jiray dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ayaana lagu wadaa markani inay soo gebagabeeyaan socdaalada ay ku joogaan dalkaasi maraykanka ayagoona la filaya in dhowaan dalka dib ay ugu soo laabtaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo safar booqasho ah ku jooga dalkaasi turkiga ayaa ka warbixiyey soo gaaritaankooda dalkaasi turkiga iyo ujeedada socdaalkooda iyo waxyaabaha ay doonayaan inay kala hadlaan dalkaasi turkiga iyadoona sida loo ogyahay dowladda turkiga ay tahay dowlad mashaariic badani ka fulinaysa dalka soomaaliya haddii ay ahaa lahayd dhismaha iyo sidoo kale hagaajinta goobaha caafimaadka iyo xarumaha dowladda soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa safarka uu ku tegay dalkaasi turkiga waxa uu qayb ka yahay heshiisyo dowladda federaalk soomaaliya la doonayo inay la gasho dalkaasi turkiga kuwaasoo isugu jira horumarinta mashaariicda ay ka wada dowladda turkiga dalka soomaaliya iyo sidii ay ugu qayb qaadan laheyd la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ka jira dalka soomaaliya
halkan waxaan u imid booqasho official ah oo uu nagu casuumay prime ministerka dalkan ayaanu u nimid waxaanu rajaynaynaa inaanu halkan amaba aan bilownayba wadahadal ballaaran iskaashi ballaaran oo dowladda turkiga aanu la geli doono sidii dib u kabashada iyo ammaanka iyo federaaleynta iyo horumarinta siyaasadda soomaaliya nasiib wanaag waad ogtahay dowladda turkigu waa dowladda keliya ah oo nagala shaqaysa sector kasta oo dibudhiska soomaaliya la xiriira siyaasadda amniga dibukabashada wax walba maaliyadda kulli nagala shaqaysa sidaas baanu usoo diyaargarownay
dowladda turkiga ayaa iyadu ku dhawaaqday in ay qayb ka noqon doonto dagaalada lagula jiro maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey weeraro qorshaysan ka geysanayay qayba ka mid ah dalka soomaaliya iyo sidoo kale dunida inteeda kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga bakar basgaad oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada ankara ayaa sheegay in dowladda turkiga ay ka qayb qaadan doonto dagaalada lagula jiro maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayay qayba ka mid ah dalka soomaaliya gaar ahaan xarumo dalka turkiga ay ku leeyihiin magaalada muqdisho bakar basgaad ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo dowladda turkiga uu ka dhexeeya xiriir aada u weyn weligiisna uu jiri doono waxa uuna tilmaamay in xukuumadda ankara ay waajib ku tahay taageeridda iyo sidoo kale dhiirigelinta iyo qalabaynta ciidamada soomaaliya si looga saaro meesha maleeshiyaadka al-shabaab ugu dambeyna wuxuu ugu baaqay beesha caalamka inay ka qayb qaadato dagaalada lagula jiro maleeshiyaadka al-shabaab si looga saaro dalka soomaaliya kulankii toddobaadlaha ahaa ee xukuumadda soomaaliya ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladaha ammaan ee ka jira dalka soomaaliya iyadoona warbixin laga dhageystay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka iyo sidoo kale midda gaashaandhigga oo muddooyinkii ugu dambeeyay iyaga ku howlanaa xasilinta iyo xal uhelidda xaaladda amni ee ka jirta magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka soomaaliya kulanka ayaa waxaa shir guddoominayay wasiirka wasaaradda khayraadka dalka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana kulanka markuu soo idlaaday kadib warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta gaadiidka boostada cabdishakuur cali mire asigoona ka warbixiyey waxa uu ku saabsanaa kulanka golaha wasiirada waxay maanta si qodka dheer uga doodeen arrimaha amniga dalka ayakoo warbixin dheer ka dhegaystay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka iyo wasaaradda gaashaandhigga warbixintaas dheer kadib waxay galuhu ammaan u jeediyeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo gaar ahaan hay-adaha amniga qaranka oo toddobaadyadii lasoo dhaafay gobolka banaadir iyo gobollada dalka qaarkood ku sameeyey howlgallo lagu sugayey amniga loogana hortegayey falal wax u dhimi karay amniga shacabka soomaaliyeed sidoo kale waxaa wasaaradda arrimaha wasaaradda gaashaandhigga laga dhegaystay howlgallada cusub oo ay wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan ciidamada qalabka sida ay ka wadaan gobollada dalka gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe oo ay uga sifaynayaan maleeshiyaadka nabadiidka ah deegaanada ay ku hareen howlgalladaas oo sii socon doona sidoo kalena ka bilaaban doona gobollada kale si looga sifeeyo meelaha ay ku hareen oo ay kasoo abaabulayaan amni darada ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed halka aada warkaasi kala socotaan waa wardheer rediyo rag ku libisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya oo dhac ka geystay degmada daynile ee gobolka banaadir ayaa waxaa gacanta kusoo dhigay sida uu sheegay guddoomiyaha degmadaasi ee ciidamada ammaanka ciidamadan ayaa la sheegay inay dhac u geysteen dadka rayidka ee ku dhaqan laba waax oo ka mid ah degmada dayniila ayagoona qaatay moobeele iyo sidoo kale lacaga aada u fara badan waxaana ciidamo howlgal sameeyey oo ay ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigaan ciidamadaasi oo isaga tillaabay laba degmo waxaana sida uu sheegay guddoomiyaha degmada dayniila ciidamadani lagu soo qabtay degmada wadajir ee ka tirsan gobolka banaadir halkaasoo guri ku yaala ay ku dhuumaalaysanayeen aniga ma dhihi karo waxay ahaayeen ciidan dawlad ahaayeen ma dhihi karo sababtoo ah ciidanka dawladdu dadka inuu dhibaateeyo ma aha ma dhibaateeyo laakiin kuwa isu waxaan dhihi karnaa shaabtiga dawladda qaatay aan dhihi karnaa waxaa dhacay nimankaasu waaxda la yidhaahdo barwaaqo iyo waaxda la yidhaahdo halgan laba waaxood oo kamid a waaxaha ku yaala degmada daynile ayay isu mareen dad kala deganaya waxay ka qaateen teleefano gaaraya sideed iyo toban teleefon iyo lacagay dadkii lacagihii ay ku adeeganayeen amba ay deema ku wateen ah sida aan u raadinaynay waxay nala galeen degmada wadaajir qayb kamid a gaar ahaan xaafadda la yidhaahdo jira miskiin guri ayay galeen guriga ayaan hareeraynay xalay sagaalkii saac wakti ay ahayd saaka aroortii waxaa noo yimiday taliyaha saldhigga wadajir iyo amisom oo boliis oo la socda dabadeedna waxaan soo qabanay nimankii muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo kordheeyay weerarada noocaasi ah oo ay geysanayaan rag ku libisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasoona inta badan waxyeeleeya dadka rayidka ee ku dhaqan goobaha falalkaasi ay ka geysanayeen waxaa sii soconaya dibadbaxyada ka dhacaya dalkaasi suudaan kuwaasoo dad aada u caraysan ay ka cabanayaan sicir barar ku yimid shidaalka iyo sidoo kale cuntada qutulduruuriga ah ee ay dadkaasi isticmaalayeen dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa haatan dibadbaxooda waxa uu isku rogay mid ay ku dalbanayaan inuu kursiga dalkaasi isaga dego master al-bashiir oo lagu eedeynayo inuu qayb ka yahay sicir bararka ka dhacay dalkaasi warkii oo aad kala socoteen wardhay rediyo akhyaarta qiimaha law waanagay intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaaan dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu